markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya cabdulqaadir maxamed samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa toddobaadkan isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada inay ka qayb galaan shir ka dhacaya magaalada muqdisho toddobylabaatanka bisha juun oo maalinta berita ku beegan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ku sheegay bartiisa twitter-ka in shirkaasi laysaga wareysan doono howlihii ka qabsoomay arrimihii doorashooyinka tan iyo intii la gaaray heshiiskii doorashada ee toddobayilabaatankii mey oo soddon maalmood ay kasoo wareegtay rooble ayaa sidoo kale tilmaamay in shirka diiradda lagu saari doono dardargelinta shaqooyinka harsan heshiiska la gaaray bishii hore ayaa dhigayay in ra-iisul wasaaraha uu lahaado doorka hogaaminta doorashada iyo amnigeeda taasoo horey uu madaxweynaha ugu xil saaray dhowaana ra-iisul wasaare rooble ayaa ku dhawaaqay liiska kama dambaysta ah ee guddiyada isbeddelka lagu sameeyey ee doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed kuwa beelaha somalilan banaadiriga iyo guddiga xalinta khilaafaadka heshiiska golaha wadatashiga qaranka ay gaareen toddobailabaatankii mey ayaa dhigayay inay soomaaliya doorashada uga dhacdo muddo lixdan maalmood gudahood ah haddaba soddon maalmood kadib maxaa heshiiskii toddobiiyo labaatankii mey uga qabsoomay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo sidoo kale waxaa laga rajaynayo shirka ay hadda magaalada muqdisho ku leeyihiin qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa dhinaca kale dekeda magaalada berbera oo dib u habeen ay ku samaysay shirkadda laga leeyahay imaaraadka carabta ee d b well ayaa toddobaadkan dib loo furay iyadoo munaasabadda wufuud caalami ah ay ka qayb galeen wufuudda ka qayb gashay ayaa waxaa ka mid ahaa kuwo ka socday dalka ethoobiya oo uu hogaaminayay wasiirka maaliyadda ee ethoobiya axmed shide wafdiga ayaa sidoo kale waxaa ku jiray madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya mustafe maxamed cumar madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlay munaasabadda furitaanka ayaa arrin taariikhi ah ku tilmaamay dib u habeynta dekedda berbera isagoo sheegay in howsha u qabsoontay ay kor usii qaadayso horumarka dhaqaalaha somalilan iyo soo jiidashada maalgashi caalami ah maanta waxaa maalin weyn oo taariikhi ah oo u ah dadka somalilan iyo geeska afrikaba iyadoo oo aynu goobjoog ka nahay furitaanka ballaaran ee lagu casriyey dekedii berbera oo ay maalgelisay shirkadda d b well ee ay leedahay dowladda imaaraadka ee carabta waxaa kale oo suurtogelinaysaa arrintaasi ma aha oo keliya in dekeddii la furay ee waxay ka dhigaysaa somalilan dal hogaamiya shaqada dekedaha noqdana boo baayac mushtar oo u dhiganta sinkabuur ama duri hawsha inoo qabsoontay waxay kor usii qaadaysaa horumarka dhaqaalaheenna soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah iyo shaqa abuurka dalkeena
dhinaca kale milatariga dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegay in toddobiiyo toban ka mid a maleeshiyada al-shabaab ay ku dileen howlgallo ay ciidanka qalabka sida ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaashaanle sare cali xaashi cabdi ayaa warbaahinta dowladda soomaaliya u sheegay in dagaalada lagu dilay maleeshiyada al-shabaab ay ka dhaceen tuulooyinka weraraxley qurac madoobe iyo cali fooldheere dhinaca kale islaa wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in toddobaadkan maleeshiyada al-shabaab lagu arkay deegaanka maringubay kadib markii ciidamada amisom ay ka guureen saldhig ay aagaasi ku lahaayeen gudoomiyaha gobolkaasi cabdulqaadir maxamed nuur c d ayaa idaacadda v o a u sheegay inay ahayd in ciidamada dowladda soomaaliya ay bedelaan kuwa amisom laakiin taasi aysan dhicin
oo ay maxaasirada bedelaan ciidamanka amisom mayna dhicin ciidankii dowladda federaalk militariga maysan imaan saa laleeyahay marka amisomti ay kusoo baxeen meeskii maxaasirada argagixisada al-shabaab koleysaba ayagoo maxaasirada oo sahan ayay yimaadeen hadda sabtoobtan uma qabsan laakiin sahankoodii waa yidi sida naloo sheegayo
degeystayaal sidaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegaysateen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa toddobaadkan isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada inay ka qayb galaan shir ka dhacaya magaalada muqdisho toddobiiyo labaatanka bishan juun oo berito ku beegan ra-iisul wasaaraha ayaana ku sheegay bartiisa twitter-ka in shirkaasi diiradda lagu saari doono howlihii ka qabsoomay arrimaha doorashooyinka tan iyo intii la gaaray heshiiskii toddobiiyo labaatanka bishii mey oo soddon maalmood ay kasoo wareegtay haddaba abuukar sanay oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya oo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaan weydiiyey soddon maalmood kadib waxaa dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada uga qabsoomay heshiiskii ay gaareen toddobiiyo labaatankii mey arrimahaas kulli taba aad iyo aad macnaha hada wax badan aan ka qabsoo masaan qiyaasaayo waxaan dareemaynaa mataqaanaa kulli guud ahaan in ra-isul wasaaraha macnaha jooga talada haaya xilkan macnaha oo arrimaha doorashada loo loo dhiibay inuu isaga maamulo inuu macnaha shaqooyin badan qabtay xafiiskiisa mataqaana gaar ahaan waxaa kaloo iyadana macnaha hoosa xariiq aan rabaa mataqaanaa in guddiyadii loogu talagalay in doorashada ka shaqeeyaan oo dhammaantood hadda mataqaanaa kulli taba lasoo dhamaystiray inkastoo caqabado kale ay iska jiraan mataqaanaa yaryar laakiin guud ahaan waxaa muhiima mataqaanaa kulli taba doorashada in waqtiga ugu qabsato loogu talagalay
sida ku cad heshiiskii toddobiiy labaatankii may lixdan maalmood inay dalka doorasho uga dhacdo ayaa lagu heshiiyey ilaa iyo haddana soddon maalmood ayaa gudubtay marka adiga ma isleedahay wixii loo baahnaa in la qabto soddonkaasi maalmood waa la gaaray kulley cabdiqaadir waxna waa la qabtay waxna weli waa dhiman yihiin hadda sida muuqato kulley taba guddiyadii hod haddii aan ka fiirna xaggooda mataqaanaa waa lasoo dhamaystiray taas waa horta waa guul midda kale macquul maaha hadda mana muuqato lixda maalmood gudahood intaan doorasho ku dhacdo sida muuqatan hadda macnaha macnaha lixda maalmood waxaa mataqana waa julaay dhamaadkeeda haddii aan aan qiimeyno julaay dhamaadkeedana doorashada macnaha inay dhacaysa hadda ma muuqato qabanqaabadeedii weli xataa ilaa hadda mataqana iyo gudiyadeedii inkastoo la sameeyey ergooyinkeeda weli mataqana diyaar ahayn waa macquul in meelaha qaarkood laga sameeyo macnaha aqalka sare oo kale matalan oo asaga aada u fudud laakiin aqalka hoose doorashadiisa ergooyinkeedii iyo mataqaanaa iyo iyo waxshay macnaha qabanqaabadeedii lixda maalmood kuley tabaada macnaha sida maalmood ka hartay kuma qabsoomi karto xaggee laga sii aadi doonaa meesha hadda la taagan yahay maadaama soddon maalmood eena dhaaftay sida aad sheegtay aan weli la gaarin waxyaabihii ay ahayd in muddadaasi lagu qabto kuley abaqaad kulleyta waxaa laga sugaa dadka madaxda waddanka ah ra-isul wasaar rabi saa sheega mataqaanaa iyo maamul goboleeda dadka madaxda ka ah iyo guddiga hadda macnaha doorashada loo loo soo magacaabay heer federaal iyo heer gobol heer maamul goboleed dadkaasaa rabaa inay shaqadooda ku dhaqaaqaan taada kale waxaa idana muhiim ta rabaa inaan meeshaan aan ka caddeeyo hoos ka xariiqo in laga fogaado caqabadihii dhacayo hore u dhacayo kale matalan oo macnaha isku dhinaci dhacayo kale laga fogaado wax kaasta ay noqdaa wax macnaha dadka u muuqda gaar ahaan dadka macnaha maanta musharaxiinta macnaha xilka doorashada u sharaxan mataqana madaxweyne u sharaxan wax bay tabanayaan mataqaanaa taasna waxaa waxaa fiican mataqana maamada madaxweyne farmaajo iyo mataqana iyo xafiis ra-isul wasaaraha inay macnaha markaas ilaaliyaan in macnaha wixii lagu heshiiyey la fuliyo yidadiilo mataqaanaa iyo rajana loo muujiyo taasna waxaa ka shaqeyn kara kadib mataqaanaa guddiga loogu talagala hawsha inay qabtaan shirka hadda uga furmaya madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka maxaa laga rajaynayaa waxaa kulli la filan karaa mataqaanaa in dibdhac yimaado waa macquul in macnaha la yidhahdo waktiga aan qabanay saxa ma aha yani wakti macnaha caqli iyo logic ku dhisan ma aha lixda maalmood gudahood doorasha inay qabsamina muuqato sida muuqato mataqana julaay aqirkeeda luli aqirkeeda mataqaana lixda kaalmood ku dhamaanaysa marka taas macnaha waa loo jeedaa ma muuqato midda kale inay inuu yimaado mataqana haddana khiyaaraad kale inay yimaadaan optionaka inay yimaadaan oo ah mataqaanaa xuladii macnaha ergooyinkii matalan sida loo xuli lahaa qaabkeedii farsamooyinka loo loo baahnaa mataqana guddiga hadda macnaha la sameeyey ay qaadan karaan maxaa kaloo jiro caqabadahoo mataqanaa imaan karo waxaasa iyadana macnaha dhici karto inay meeshii berita marka shirka hadda twenty seven june loo balansanya inay ka yimaadaan marka ugu dambeyn waxaan dhihi karnaa kulley taba cabdiqaadir kulley madaxda hadda macnaha joogtay hadda inay la yimaadaan kulley taba wax macnaha ay ku qanci karaan dadka soomaaliyeed guud ahaan wax ay ku qanci karaan waxaasaa kulley taba mataqana aan dhihi karaa inay tahay mataqana wax loo baahan yahay in meesha la keena berito laakiin saan sheegay kulley taba sida muuqato kulley taba lixda maalmood gudahood waxba kuma qabsoomi maayaan kaasi waxa uu ahaa abuukar sanay oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya isagoo ku sugan magaalada muqdisho ayuu qadka telefoonka iigu warramayey dhegaystayaal barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka intaa ayaan ku soo afmeerayaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
mahadsaned cabdiqaadir maxamed samakaab oo barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka nala socodsiinayey